iyo qodobka konton iyo afraad farqadiisa koowaad markuu la tashaday baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed markuu tixgeliyey ahamiyadda ay u leedahay dowlad goboleedka in la helo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya markuu garwaaqsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka koonfur galbeed soomaaliya ay ka sugayaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib heshiisiinta iyo dowladaha hoose wuxuu go'aansaday in mudane maxamed nuur madoobe nuunow laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib heshiisiinta iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed magacaabid wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qodobka aad farqadiisa labaad iyo qodobka kontonafaraad farqadiisa koowaad markuu la tashaday baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliya markuu tixgeliyey ahmiyadda ay u leedahay dowlad goboleedka in la helo wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed markuu garwaaqsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka koonfur galbeed soomaaliya ay ka sugayaan wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda wuxuu go'aansaday in mudane maxamed cumar saytuun laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed